halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa cd-gii saddexaad wabilaahi tawfiiq gabadbal iyo khiyaano gabadbal iyo khiyaamo yacni shaygii mabiicdaa ku dhiibay isagoo aan lacagtii gacanta ku dhigin ayuu markaa ugu nisbaynaya asalkuna waa inaan khiyaamadaasi jirine dee ay sidii caadiga ahayd ay tahay walow wakalahu hadduu u wakaaso biqadaa'i daynin dayn gudideed ayuu u wakaashay faqaala wuxu uhi qadaytuhu waan guday wa ankara almustaxiqu ninkii mutaynaa waa inkiray sudiqa almustaxiqu ka mustaxiqaabaa loogu rumay biyamiinihi dhaartiisa waladharu adan waxaanu laa yusadaqu lwakiilu wakiilka loogu rumayn mayo cala lmuwakili muwakilka loogu rumayn mayo ilaa bibayinatin markhaati mooyaane waxau leeyahay sheekhu nin baa nin maal u dhiibay waxaan ugu wakiishay inuu dayn lagu leeyahay ka soo bixiy wuxuu hi hebelow xoolaha qaad daynta ninka hebel la yidhaahdaa igu leeyahay iga soo bixi ninkii baa soo noqday la wakiishay wuxu hi qadaytuhu waan bixiyey lacagtii iyo dayntii lagugu lahaa waan wada bixiyo waan soo dhameeyey bu kii kaloo daba ordaya iyago waan kala mustaxiqu war waxba imuu siinin buu yidhi wax way la soo hadal qaadee alayhi tacaala wuxuu isagumay dib ugu noqdeen aniga waxba igama soo gaadhin buuri sudiqa almustaxiqu biyamiinihi ka mustaxiqee daynta mutay ayuunbaa dhaartiisa loogu rumayn maxaa yeelay isagu dee ninkan wakiilkaa ma aaminin oo la odhan maayo waad aamintaye dee dhaartiisa qaado xataa haddii ninkan muwakilkii uu sheegtay inuu dayntii bixiye baan loo rumeeyeen maxaa yidhi asalku waa inaan dayntii la bixinin dee cidda ka naayib ka aha isaga ka sii naayib noqotaan waa la mid adarna waxa weeye inaan loo rumaynayn wakiilka inaan loogu rumaynayn muwakilka oon la odhan ahayn muwakilow dee ninkan dhaartiisa qaado u rumee wakiilkaa la odhan maayo ilaa bibayinatin dee markhaati inuu la yimaado mooyaane maxaa yeelay dee ninkan wuxuu u wakiishay inuu u dhiibo qof aanu aaminin qof aanu aaminin ayuu yidhi dayntaa igaga soo bixiyo lacagta shaygaa ugee qofkana muu aaminin xaq waxaa loogu lahaa inuu markhaati u sameeyo dabeetana markuu u dhiibayey markhaatiya u sameeyo hadhowta uu soo oogo markaa uma rumaynayo muwakilku ninkaa wakiilka ilaa markhaati uu la yimaado mooyaane taanigu wuxuu leeyahay maye waa loogu rumaynoo muwakilku dee wuu aaminay mar hadduu aaminay dee ha loogu rumeeya buu leeyahay waqayimulyatiimi agoonka kii maamulayey ida dacaaha markay u sheegto dafcal maali ilayhi maalkii inuu u dhiibay bacda albuluuqi intuu qaan gaadhay dabeedeed yaxtaaju wuxuu baahan yahay kaasi ilaa bayinatin markhaati calo saxiixi saxiix haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu ninkii agoonka ka mas-uulka ahaa ee xoodihiisa hayey ninkii qayimka ahaa ee agoonka maalkiisa hayey siduu doonaba ha ahaadee culamada qaar ba waxay idhahdeen waxa weeye waa ciddii amarkiisa haysay ama aabbaada ama hooda ama mid loo dardaarmaheeda ama xaakim ha ahaado culamada qaarna waxay leeyihiin maya waxaa looga jeedaa un kaa dee qaadigu uu meesha keenay ayuun baa looga jeedaa ka haddii uu kaa maamulayay xoolaha agoonka hadduu sheegtay inuu maalkii u dhibay intuu qaan gaadhay waxa la war hebelow horta xoolihii yarkan agoonka aheed haysay ee berigii maxkamaddu ay ku dhiibtay sidee baad tidhi markaasuu yidhi waataan gacanta ka geliyey markuu baaluqay uu qaan gaadhay sanadkii sanad hebel la odhan jiray buu qaan gaadhay oo waataan gacanta ka geliyey iska dhaqaaqu la odhan maayo yaxtaaj ilaa bayinatin cala saxiix bayinaya markhaati baa la leeyahy la kaalay maxaa yeelay dee kan lama aaminin ee waxaa laga doonayaa markhaati inuu la yimaado walaysa uma sugnaanin liwakiilin wakiil uma sugnaanin walaa muudacin iyo mid la wadeeca dhigay an yaquula inuu idhaahdo bacda alabi lmaaliki maaliku intuu wixiisii doonay dabadeed laa rudu lmaala maalka ku soo celin maayo ilaa biishaadin maragelin mooyaane fil asaxi asax haddaan qabanno walilkaasibi kaasibkii kii dhacay iyo waman kii waxa u sugnaaday laa yuqbalu qowluhu hadalkiisa aan la aqbalinin fi raddi celinta uu ku qowlo daalika kaas ayaa u sugnaaday aynu soo sheegnay waxa uu leeyahay sheekhu ninka wakiilka ah iyo ninka mudaca ee wax la wadeeca dhigay waa wakiilo waxaa la yidhi shayga ayaanu ku wakiilanay sidaa dhe waa muudaco waa la wadeeca dhigay waxa la shayga ammaan ahaan noogu haysta waxaa la mida labadooda cid alliyaaliye ciddii hadalkiisa haddii la isqabsado oo uu yidhaahdo shaygii waan ku celiyey hadalkiisa la aqbalo ee la yidhaha ku dhaaro maxaa ka mid a kii shariigii baa ka mid a labadiina shuraakada ahaa kii caamilulqiraadka ahaa ee xoolaha loo dhiibay la yidhi ina ugu shaqee ayaa ka mid a uma sugna wakiilka iyo kaa la wadeeca dhigay iyo mid kastoo qowlkiisa hadduu yidhahdo waan ku celiyey la aqbalayey inuu yidhaahdo intuu maaligii ka doonay maalkiisii dabeed maaligii baa wuxuu yidhi war wakiilow isii maalkaygii war muwadacow ninkaan wixii aan ku wadaacadiin ku dhibay isii uma sugna inuu yidhaahdo laa aruddu lmaal ilaa biishaadin filasr war ku dhiibi maayo markhaati soo kaxayso kaaga marakacay inaan kuu dhiibay oo anigana markhaatisaa iga ahaada soo kaxaysa inuu yidhaahdo ku dhiibi maaye arrinkaa ma laha maxaa yeelay aanu lahayn dee markhaati la-aanba qowlkiisa ayaa la aqbalaya oo la odhanaya ku dhaaro un mar haddii hadday isqabtaanba qowlkiisa un la aqbalayo oo la odhanaya markhaati aan ba la isweydiinayna dha- qowlkiisa un lagu dhaarinayey dan lagama laha asaxbayna qowlka taaniga wuxuu leeyahay war may arrinkaas inuu yidhaho markhaati inoo samee ayuu leeyahay si aan dee dhaar iyo waxaba laysula imanin oo dadka dee umanada aaminiinta ee sharafda leh inay meelaha isugu dhaadaataan ay kutubta ku maraan dee way iska ilaaliyaan markaa xaq bay u leeyihiin hadday yidhaahdaan markhaati inoo keen ka horena wuxuu leeyahay maya markhaatiga waxbaba kagma xidhno hadhow haddii la isqabsado isagun baa la odhanayaa bismille waxba yaanu ku xidhin laakiin ninkii kaasibka welilkaasibi ka kaasibka isagu wuxuu leeyahay kii wax dhacay iyo waman laa yuqbalu qowluhu fi raddi iyo cid allayaaliye ciddii aan hadalkiisa la aqbalaynin ku celinta iyo cid allayaaliye ciddii kale kaasibka la mid ahayd ee aan hadalkooda la aqbalay hadday yidhaahdaan waan ku celin imka nin kaasibaho wax dhacay haddii la yidha warkeen wixii aada dhacday uu yidhahdo waataan kugu soo celiyen ku siiyey meeshiina markhaati aanu jirin dee hadalkiisa lama aqbalayo ee ninkii maqsuum minhugee laga dhacay ayaa la aqbalaya qowlkiisa markaa ninka kaasibka wax dhacay iyo cid alliyaaliye ciddii aan la aqbalaynin qowlkiisa uu yidhaahdo shayga waan ku celiya daalika kaasuu leeyahay walilkaasibi waxaa u sugnaaday iyo waman laa yuqbalu qowluhu kaan hadalkiisa la aqbalaynin fi raddi celinta uu yidhaahdo shaygii waan ku celiyey qofkii aan qowlkiisa la aqbalaynin daalika kaasaa usugnaaday macnaha alabu ishaad inuu yidhahdo markhaati inoo samee ilain isagii garbaa ugu jirto wuxuu le war hadhow haddaan ku idhaahdo waan ku celiyey waaba intaasood idafirtaaye aniga layga dhegaysan maayo adaa hadhow lagu odhan daare eh anugu kaa yeeli maaye markhaati imikaba aan samaysano kaasi wuu leeyahay laakiin kaa hore dee isaga hadalkiisa la aqbalay walow qaala rajulu nin hadduu yidhaahdo wakalani lmustaxiqu ninkii mutay baa ii wakaashay biqabdi maalihi cindak maalkii uu kugu lahaa biqabdi maalihi maalkiisa cindaka agtaada ahaaday min daynin aw caynin ah ayuu ii wakaashay wasadaqahu ninkiina waa u rumeeyey falow waxa u sugnaaday dafcuhu dafcuhu ilayh inuu dhiibo wاlmadhabu anahu laa yalzamhu ku waajibi maysa ila bibayinatin markhaati mooye calaa wakaalatihi uu keena mooyaane waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo nin ayaa wuxuu yimi nin masalan dukaan iyo meherad haysta ayuu yimi markaasaa wuxuu hi war ninkii xoolaha halkaa yaalla lahaa ayaa wuxuu iisoo wakaashay maalkaa aada haysa ee agtaada yaalla maalahu cindak maalkiiga maalkiisa agtaada yaalla min dayn aw caynin dayntii uu kugu lahaa ama maalkaa cayntaah ee raashinkaa laha ka muuqda ayuu ii wakaashay inaan soo qaado wuxuu yidhi ninka hebel la yidhaahdo u tag dayn baan ku leeyahay ama alaab kaleu ii hayaa iiga soo qaadul wasadaqahu kii maalkayna wuxuu rumeeye wuxuu hi haa waa runtaa nin wanaagsanna waad ahay ha ninkaana way isku fiicnaydeen waa runtaa marka waan kaa rumaystay bu falahu dafcuhu ilay wuxuu le markaa inuu dhiibo dee i dhiibin weye markaa haddii markaa uu dhiibo oo dabeetana kii mutay uu yidhah waxbaan u soomaan wakaalan haddii wixii oo dee dabadeedii lahayo wixii muuqdana dee kii lahaa unbaa qaadan haddii ay dhimatana dee labadoodiin buu odhan ama kan imakayse soo been farrimey wakaalada beentaa samaystay ama kii u dhiibay labada kuu ka helaba waa ka dalbi karaa markaa madhabna waxa weeye madhabku inaan annahu laa yalzamahu ku waajib maysa inuu dhiibaa ninkaa ilaa bibayinatin calaa wakaalatihi inuu wakaaladiisa markhaati u keeno mooyaane maxaa yeele waxaa dhici karta dee ninkani inuu diido markaa lama o hadduu diidu yidhaahda may adeer anugu kuma garanayo wakiil inaad tahay inaanu war kama haya iga tag waxba kuu dhiibi maaye lama odhan kara waajib bay kugu tahay udhiib sawdaynta laguma laha soo ma laha ninkii bay soo tag udhiib lama odhanayo ilaa inuu markhaati u keeno wakaaladiisa mooyaane hadduu caddeeyo inuu ninkaasi soo dirtay uu wakiil yahay u markhaatiyo u soo taago waajib bay ku tahay markaa inuu dhiibaa walow qaala hadduu yidhaahda xaalanii calayka wiigu soo kaa wareeji wasadaqahu waana u rumeeyey wajaba dafcu in loo dhibaaya wajiba fila saxi haddaan qaban qultu waxaan idhi haddaana waa wahay bui wain qaala hadduu yidhahda ana waarisu anaa ninkiisii dhexlaya wasadaqahu waana u rumeeyey wajaba dafcu cala almadhabi madhab haddaan qabanay inuu dhiibaa buu leeyahay wuxuu sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo war hebelow ninka hebel la yidhaahdaa soo boqolkun kugumu lahayn ha anna boqolkun baan ku lahaayo waa xalani calay wiigu soo kaa wareejiyay dee wuxuu uhi boqolkii adigu lahay hebel baan boqol ku leeyahaye ordoo ka qaado wasadaqahu waana u rumeeyey wuxu uhi run baad sheegaysaa waan ogaa boqolkaa xataa markaad ku lahayd wajaba daf inuu dhiibaamo markaa waajiba fila saxi haddaan qabano maxaa yeele isagaa deeqirtii xaqii inuu soo wareegiyey aniga qowlkaas waaa kao jeeda wuxuu leeya may waajibayo ilaa markhaati inuu la yimaado mooyaane maxaa yeelay waxaa dhici kartaa dee inuu ninkii xaqa lahaa inuu dafiro xawaaladii nawaawi baa wuxuu ihi haddii uu yidhaahdo nin baa wuxuu nin kale yaa wuxuu ihi war hebelow ninka hebel la yidhaahdo ee geeriyooday saw xoola iyo dayn umaad haynin iyo alaabooyinha ana waarisu anigaa haddaba ninkii dhaxlayo oo cid kalena ma jirto waaris xaaise buu sheegtay weli wuxuu ihi anigaa keligay dhaxlaya inan qur u lahaayo inan kiilaan ahayo meelahaasaan wareegayon kayn yani hadday fara badan yihiin ayaa iyadu meesha ka baxayso de hadday fara badan yihiin qof keligii looma dhiibi karo e waa markuu ila ana waarisuhu lxaa'id anigaa kii dhaxlayay ee wixiisaba wada qaadanayay ayuu yii wasadaqahu waana u rumeeyo wuxuu yidhi aniguba waan maqli jiray inuu inan qura u leeyahay maku adigiibaa buu yidhi wajaba dafcu inuu udhiiba ayaa waajiba cala almadhabi haddaan qabanno maxaa yeelay dee wuxuu qiray inuu xaqii u soo wareegay ayuu qiray marka ama hadduu qiray markaa ninkan xaqii inuu soo wareegu la waafaqay dee ha u dhiibown iqraari waxaa iqraarka la yidhaha ayuu kitaab yahay iqraar waa qirashadii markaa luq ahaan waxaa la yidhaahdaa alisbaat waa sugid qara shayu yaqiru qaraaran bimacnaa habata wuu sugmay sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa ikhbaarun can xaqin haabitin cala almukhbiri waa ka waran laga warramo xaq ku sugan oo lagu leeyahay qofkan warramaya waa ka waran iyo ka warbixin xaq sugan oo lagu leeyahay qofkan warramaya haddii uuse yahay xaq masalan qofkani cid kale uu ku leeyahay iqraar waxaynu sharci ahaan waa ka waran xaq sugan oo qofkan warramaya dushiisa ku sugan qofkan hadlaya ayuu dushiisa ku sugan yahay uu ka warramayaa iqraar baa kaa la yidhaahdaa haddii uu yahay xaq cid kale uu ku leeyahay dacwaa la yidhaahdaa hadduu xaq cid kale uu ku leeyahay uu sheegayo waa dacwo haddii uu xaq cid kale leedaho cid kale ay ku leedahay uu ka warramayana shahaadaa la yidhahdaa waa markhaati cid kalaale cid kalaanay ku leedahay waa shahaado waa markuu yahay weliba arrin khaasa markuu yahay weeye haddii uu masalan shay caama uu keenayo oo waxaa laga warramayaana wax maxsuus ah oo la arkayo oo la taaban kara ay tahay riwaayaa la yidhaahdaa haddii xukun sharciga xaggii laga warramayana dee fatwa ayay noqonaysaa ka iqraarka ictiraafna waa la yidhaha waxa u asala aayaad qur'aaniya aqrartum wa akhadtum calaa dalikum isri ma qirateen oo ma qaadateen arrinkaa ballankaygi bay lahayd qaaluu yani aqrarnaa waan qaadanay oo waan qiran ilaahay aayad kale wuxuu ku uhi kunuu qawaamiina bilqist noqda kuwa u qumid badan cadaaladda kuwa ku qumid badan shuhadaa lilah oo ilaahay yani markhaatiyow ah walow calaa anfusikum nefihiinaba ha ahaatee markaa dee markhaatiga uu qofku nafdiisa ku furaya waa iqraar bay lahayn culimadu waa qirashada xadiidka صaxiixayn rasuulku sala اlahu alay slam wuxu uhi uqdiya unaysa ila imra'ati haada fain ictarafat farjamha unays nin la odhan jiray buu ihi u kala ninkaa gabadhiisa hadday qirato zina rajmi ayuu yihi hadday qirato fain hadday qirato waa markaa la yidhi markaa iqraar waa laga markhaati kici karaa iqraarka lafdiisuna mid la aqbalayo weeye ummadduna ama culimada muslimiintuna way ku ijmaaceen inuu iqraarkaasi mid la isku qabsanayo uu yahay oo qofku wuxuu u qirto in lagu leeyahay arkaan ayuu leeyahay afara muqir muqaru lahu muqaru bihi iyo siiqa muqir waa qofkan wax qiranaya muqaru lahu waa ka loo qiranayo muqaru bihi waa shayga la qiranayo iyo siiqa oo qirashadii ah culamada qaarkood baa mid shanaad ku kordhiya waxaa laha muqaru cindahu ka agdiisa lagu qiranayo masalan qaadiga iyo noocaas yasixu wuu ansaxayaa iqraarkii min muطlaqi tasarufi qof uu sii daysan yahay tagrifalkiisu waiqraaru sabiyi iyo walmajnuuni laaqin mid aan waxba ka jirin weeye waxau sheekhu leeyahay iqraarku wuxuu ka ansaxaa min muطlaqi tasarufi qof uu sii daysan yahay yani tagrifalkiisu inuu tagrifalo oo wixiisii uu farsameeyo mid farsamadiisu ay sii daysan tahay oo bimacnaa baaliq caaqila ah oo aan la xajirinin oo aan la dabrin tasarufkiisii iyo shaqadiisii qof aan sharci ahaan loo dabrin waynu yahay baaliq caaqila oo aan maxjuul ahayn welibana waa inuu dee ikhtiyaarna waxaan markuu qiranayo uu isagu u qirtaa ee haddii markaa la qasbo weyno inuu doonta waxaa kaloo la ayanay inaan xisi iyo sharci toona aanu beeninaynin xisi iyo sharci toona waa inaanu beeninaynin haddii wixii dee xis ahaan aragti ahaan ama muuqaal ahaan baynu arkaynaa waxaanu qofkan qiranayo inaanay suurtagal ahayn oon u suurtogelayn ama wixii baa sharci ahaa sharcigii baa beeninaya markaa iqraarkiisu kaana mansaxayo mar haddaynu saan idhi mutlaqu tasaruf qof ah oo tagrifalkiis sii daysay unbaa wax garan karaa wuxuu ihi iqraaru sabiyi walmajnuun qofkii yaraa ee sabiyahaa wuxuu qirtay iyo kii waalaa iyo kii miyir doorsoomay iyo kii masalan caqligiisu uu cudurdaar ku tegey masalan dee biyo kalu markaa moodayo oo khamriyo waxaa soo cabe ama waxaa lagu dirqiyay khamri inuu cabo waa laaqi weeye kaasi maxaa yeelay tasarufkoodii ayaa mumtanica oo aan banaanayn mar haddaanay tasaruf aanay lahayn iqraarna male markaa sakraankana waxay dhaha culimada hadduu ku tacadiyo sukrigaa yani waxba looga soo qaadi maayo waalidiisaas wax alla wixii o dhan hadduu gabadhiisii furiya hadduu wax ka sameeyo waa loo qabanaya haddii kalena oo aanu ku tacadiyinna dee waa qof waalanoo kalea loo ictibaarinaya ninkasta yarkaa culimo fara badan ay ku diideen oo ay yidhaahdeen qofku hadduu khamri cabo sharcigu dee waxbuu xadiyo xugun uga dhigay markaa in la kordhiyo oo lagu miiso ma aha marka asalku waxa weeye un ama waxay dhahan qaacida man qadara cala alinshaa qadara cala aliqraar qofku hadduu karayo shaygii inuu bilaabo amaamudo wuxuu karaa inuu qirtana wuu karaa inuu qirtana wuu karaa man malaka alinshaa malaka aliqraar si kale loo cabira waa man malaka alinshaa malaka aliqraar qofkii shaygan bilowgiisa kara iqraarkiisana wuu karaa ama man qadara cala alinshaa qadara cala aliqraar fain iddacaa hadduu sheegtay albuluuqa qaangaar bilixtiraami uu ku qaangaaray maca alimkaani suurtageel maceed sudiqa waa loo rumayn walaa yuxallafu lana dhaarin maayo wain iddacaaw hadduu sheegto bisini inuu ku qaangaaray tuuliba bibayinatin markhaati baa laga dooni wاlsafiihu iyo wاlmuflisu sabaqa waxaa inoo soo hormaray xukmu iqraarihima iqraarkooda xukunkiisii ayaa inoo soo hormaray waxa uu leeyahay sheekho sabigii inan iyo inan midku doonaba haadee hadduu sheegto inuu qaangaaray biixtilaam ixtilaam buu ku qaangaaray yacni manidii iyo biyihii taranka waan isku arkay buu qaangaar baa inantii baa masalan caadadii sheegatay maclimkan waana suurtagal oo dee sinul imkaankii aynu soo tilmaamaynay ayay gaadheen oo dee toddoba ji- sagaal jir ahayd hadday lix jir iyo hadday shan jir iyo ku sheegtaan laga aqbali maayo mumkin baanay hayn baa laleeyahy ee iyadoo waktiguna uu waktulimkaankii yahay waktigii suurtagalkaa ayuu sheegtay inankii inuu bu- ku- ku qaangaaray ixtilaam inantii waxay sheegtay inay xeyd ku qaangaaray sudiqa waa loo rumaynayaa arrinkaa maxaa yeelay dee qofkan unbaa laga ogaan karaa ee meel kaloo laga ogaan karaa ma jiro ixtiraamkaasina dee waa manidii oo ka timaada ama soo jeed ama hurdo midkii doontaba kaga timaada walow yuxallaf caleyh lana dhaarin maayo walow dee arrintaasi doodbaha ku timaado oo kala doodaya inuu sabi yahay haba sheegta e oo hadoonii mucaamaladiisan iyo waxaan inuu buriye la dhaarin maayo maxaa yeelay hadduu run sheegayana dee dhaarta dan uma lihin haddii kaloon run sheegaynina dee wax faa'iidii kuma jirto maxaa yeelay dee sabiga dheertiisu waa midaan guntamaynin weeye hadduuse sheegtay inuu da ku qaangaaray hadduu sheegtay inuu da ku qaangaaray wuxuu hi shan iyo tobankii sano waa ay dhammaadeen duliba bibayina markhaatibaa markaa laga doonayaa inay shan iyo tobankiisii sana buuxaan walow qof qariibaba haada maxaa yeelay taas dee waa wuxuu suurto gelaysa weeye oo laga markhaatici karo safiiha qofkii xoolihiisa iyo baabiinaya luminayey iyo kii mufliska ahaa ee dayntu lagu leeyahay hantidiisii ay kala badatay sabaqa xukmu iqraarihimaa iqraarkooda xukunkiisii wuu inoo soo hormaray bu oo baabulxajri iyo baabu ta- tafliit ayuu inoogu soo hormaray oo tafaasiil fara badan ayaa la gelinayo bal waxani inay markaa qabla alxajri tahay iyo inay bacda alxajri tahay iyo waxay ku timi iyo waxyaalo badan ayaa la eegayey wa yuqbalu waa la aqbalayaa iqraaru raqiiqi addoonka iqraarkiisa bimuujibi cuquubatin cuquubo wax waajibiya oo qirtay ee walow aqara hadduu qirto bidayni jinaayatin dayn jinaaye kaga timi oo laa tuujibu cuquubatan aan waajibinaynin fakadabahu sayidu sayidkii ayaa beeniyadu yatacallaqa bidimatihi dimadiisa ayay ku tacalluqaysaa duuna raqabatihi qoordiisa ku taa xidhmi mayso ee wain aqara hadduu qirto bidayni mucaamalatin dayn mucaamaliyo wax iib kaga timi lam yuqbal cala sayidi sayidka durkiisa loogu aqbali maayo in lam yakun maaduuna lahu fi tijaara haddaanu ahayn mid u fasaxay tijaarayn wayuqbal waa la aqbalay in kaana hadduu yahay maaduun wayu'addaa min kasbihi ayaa laga bixin markaa iyo wamaa fii yadihi waxa gacantiisa ku jira waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la aqbalayaa addoonkii iqraarkiisii addoonkii hadduu qirto bimuujibi cuquuba cuquubo wax waajibiya ayuu qirtay qisaas nin baan dilay buuli dee waxay keenaysaa qisaas khamri baan cabay waan zinays waan xaday waxaan oo dhami mid gacan laga gooyo mid jeeda lala dhaciyo mid kurta laga jaro ayay wada keenayaan waa la aqbalayaa iyada taa maxaa yeelay dee tuhma way ka dheer tahay maxaa yeelay nafda bini aadmiga waxaa lagu dabeecay nolol jacayl iyo inay xanuuniyaalka iska ilaaliso mar haddii qofkii isagii xanuunkii iyo dhibtii iyo dhimashadiiba doonayo dee aanay waxna u dhinayn oo caqligiisuna uu saaxi yahay waxa ay taasi ka dhigan tahay inuu run sheegayo haddaba wuxuu qirtay buu idhi bidayni jinaayatin laa tuujibu cuquuba dayn jinaayo oo aan cuquubo waajibinay xad iyo qisaastoona aan waajibinay maalin dhaweyd buu yidhi markaa waxbaanan anoo meel socdumaan wax jiiday oo dabeetana halkaa alaab iyo lacag baa ku baabaaday ama si gafa ayaa qof nabar igaga dhacay marka meeshii dee waa jinaayo oo cuquubo waajibin maysa maal bay waajibinaysaa fakadabahu sayidu sayidkiina waa beeniyey sayidkii dhahay oo wuxuu yidhi waa beentahay oo ninkan aa soo wada heshiiseenoo aa wada socotaanoo doonaysaan aniga waxoogay inaa iga qaadataan fakadabahu sayidu tacallaqa bidimatihi duuna raqabatihi wuxuu ku taaluqayaa daynta iyo maalka halkaa ka sugnaado dumadiisa ee raqabadiisa kuma tacalluqayo waana taynu soo tilmaanay inay farqi leeyihiin dumadda iyo raqabaddu oo haddii la yidhaha raqabadiisay ku tacalluqaysaana waa hala iibiyo haddii la yidhaha dumadiisay ku tacalluqaysaana waxa weeye ha la sugo intuu xoroobayo markaa raqabadiisa kuma tacalluqayso eednimadiisa ayay ku tacalluqaysa tuhmu ayaa halan ku sugano markuu xoroobown ayuunbaa loo raacaya haddaba wuxuu uhi wain aqara bidayni mucaamala wuxuu qirtay dayn mucaamalo dayn kaga timi mucaamalo iyo daduu wax ka iibiyey iyo daduu wax ka iibsaday iyo dayn wax noocaasa kaga timi ayuu qirtay wuxuu uhi qof baana shay ka iibiyey shaygii markaan ka iibiyey shaygii ceebbaa oo lacagtiina way baabaaday oo ama shay baan qof baan wax ka soo iibsaday dumadaan kaga soo iibsaday oo dabeedna shaygii wuu baabaaday dayn mucaamalo kaga timi ayuu qirtay lam yuqbal cala sayidi sayidka dushiisa lagu aqbali maayo sayidka durkiisa macnaa wax sayidka dhibaato ugu ah arrinkaasi ila sayidkay dhibaato ku noqonaysaaye loo aqbali maayo in lam yakun maaduuna lahu fi tijaara haddaanu ahayn qof tijaaro loo fasaxay oo loo ogolaaday haddaanay ahayn haddii markaa uu yahay qof tijaaro loo ogolaaday hadduu yahay na waa la aqbalaya wayuqbalu in kaana waa la aqbalayaa ka hadduu ma'duun ahaa maxaa yeelay dee inuu shaygan imaka sameeyana oo inshihiisii shaygama hadduu ma'duun yahay haddaba inuu waxaan uu sheeganayo uu bilaabo wuu leeyahay isla markaa dee sayidkaa fasaxay oo ninkan in lala mucaamaloodo ogolaaday laakiin marka aanu maaduun fi tijaara ahayn dee ninka la mucaamalooday isaga ayaa gaboodfal sameeyey seebaa la odhan markaa haddaanu idaaha sayidkii aan loogu aqbalaynin wa yu-adaa min kas- kasbihi wamaa fi yadihi kasabkiisa iyo waxaa gacantiisa ku jira ayuunbaa laga bixinayaa marka haddii la yidhaha cala sayidi baa lagu aqbalayaana dee in raqabadiisa laibiya noqon lahay wayasixu waxa ansaxaya iqraaru lmariidi kii xanuunsanayay iqraarkiisii marad almowt maradkii geerida qiraarkiisa ayaa ansaxaya liajnabiyin ajnabi uu xuqirto wakadalika liwaarisina waa kulmiday cala lmadhabi haddaan qabano ee walow aqara hadduu qira fii sixatihi bidaynin buu qira wa fii maradihina liaakhara ayuu ugu qiray lam yuqadam ilwalu ka hore la horumarin maayo walow aqara fii sixatihi hadduu qiro ow maradihi wa aqara waarisuhuna bacda mowtihi intuu dhintay laakhara buu u qiray lam yuqadam ilwalu ka hore la horumarin maayo fila saxi haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu waxaa banaan kii mariidka ahaa ee xanuunsanayay marad almowt xanuunkii geerida xanuunadaa qaarna dee mukuuf yihiin qaarna xanuuna iska cadiyihiin qof xanuun lagu geeriyooda ku jira hadduu qof ajnabiya oo aan dhaxalkiisa waxba kulahayn wuu xuqiro uu yidhahdo ninka hebel waxaasuu leeyahay waxay waxaasuu igu leeyahay waa ansaxayaa ama cayn haada ama dayn ha ahaado wuxuu la mid yahay in qofkii fayoobaayoo kale iqraarkiisii unbuu la mid yahay ra-su maalkana waa laga bixinaya maalkiisa madaxiisa ayaa la maalka isku duban baa laga bixinaya sidaa daraaddeed buu leeyahay hadduu u qiro liwaarisin mid waarisaho oo dhaxalka wax ku leh hadduu yidhahda inan kaa hebel wuxuu leeyahay isagu daarta noocaasa iyo oo gaadhiga noocaasa isaga ayaa iska leh hadduu yidhaahdo oo isaga igu lahaa hadduu yidhaahdo kaa u qiro ayana way bannaan tahay sidii ajnabi oo kale maxaa yidhaha daahirka waxaa muuqdaa waxa weeye inuu qofkan xaq sheegayo waxay leeyihin wuxuu gaadhay xaalad xaaladdaa maradulmowdkaasee marka qofka sidaa loo yacni wado waxaa run sheega baa la yidhi beenaalaha kii faajirkaana waa toobad keenaa marka way iska waa ansaxayaa iqraarkiisaasi ajnabi iyo waaris midkuu qiraba qawl baa ulculama ansaxayo dee wuxuu dadkan warasada ah ayuu qaarkood dee xaqoodii uu seejinayaa hadduuse qira buu yihi walow aqara fii sixati bidaynin isagoo fayow ayuu dayn qof u qiray qofkaasi dayntaasuu leeyahay wa fii maradihina bidayni laakhara xanuunkiisiina isagoo xanuunsanayana mid kale ayuu dayn u qiray lam yuqadam ilawalu ka hore la daynta hore la horumarin maayo ee labada daynba way sinmayaanoo mar iyo meel ayuunbaa laga wada bixinaya sida iyagoo markhaati ku wada sugmay oo kale hadduu wuxuu yidhi sixadiisa isagoo fayow walow qara fi sixati aw maradihi isagoo fayow ama isagoo xanuunsanaya ayuu dayn wa aqara waarisuuna bacda mawtihi kii waaridkiisa ee dhexlayeyna intuu geeriyooday dabadeed ayuu liakhara mid kale dayn u qiray ninkii odayga ahaa markuu mid u qiray buu kii dhexlayeyna intuu geeriyooday dabadeed buu wuxuu yihi ninkaa hebel amba waan ogaayo odayga intaasuu ku lahaa lam yuqadam ilawalu fi lasaxi dayntaa hore odaygu uu qiray lama horu marinayo maxaa yeelay dee kan waaridka iqraarkiisa iyo qiridiisu kii la dhexlayay qiridiisu bay lamid tahay maxaa yeelay isaga ayaa khaliif ka ah maxaa yeelay wuxuu ka dhigaya markaa isagoo laba daynood qirtay un qofkaa la dhexlaya walaa yasixu ma ansaxayo iqraaru mukrahin mid la qasbay iqraarkiisu ma ansaxayo wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmuqari lahu kaa waxa loo qirayo ahliyatu istixqaaqi lmuqari bihi kaa loo qirayo mudashadiisa inuu ehelu yahay falow qaala hadduu yidhahdo lihaadihi daabati calay neefgaa geelay wuxuu igu leeyahay kadaa intaa falaqun weeye fain qaala hadduu yidhahdo bisababihaa sababta daabadaasaa limaalikihaa maaligeedii waxaa u sugnaaday intaa wajaba waa waajibaya markaa waxau sheekhu leeyahay ma ansaxayo qof mukraha oo la qasbay iqraarkiisu ma ansaxayo waxaa lagu qasbay qirashada uu qirtaa ma ansaxayso ilaahay baa markuu gaalnimada ka hadlayay bay yidhi ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan yacni qofka gaalooba dee alayhim adabun bay hayd cadho ayaa guudkooda ahaatay oo alkatawciid badan looga sheegay ilaa man ukriha baa ilaahay qofka la qasbo mooyaane waqalbuhu muطmainu biliimaan isagoo qalbigiisuna iimaanka ku xasiloon yahay qofka la qasbo mooyaane kaasi ku gaaloobmayo waciidkaasina ma haleelayo marka ikraahi mar haddii laga dhigay mid gaalnimadii ridaya dee wixii kasoo hadhayna ayana waa kasii awleysiin waaye wayushtaradu fi lmuqari lahu halkaa waxaynu kaga soo baxnay rugnigii hore muqir halkan waxaynu ka gelanaa kii labaado muqaru lahu waxaa la shardiyaa buu yidhi muqaru lahu qofkan wax loo qiranayo waxaa loo shardiyaa ahliyatu istiqa ahliyatu istixqaaqi lmuqari bihi ahliyatu istixqaaqi lmuqari bihi shaygan loo kan loo qiranayo wayushtaradu fi lmuqari lahu kan loo qiranayo waxaa loo shardiyaa ahliyatu istixqaaqi lmuqari bihi shaygan loo qiranayo mudashadiisa inuu helu yahay maxaa yeelay markaa dee way is yeelanayaan laakiin masalan kii aanu qalmaynin bu halkan inoogu sheegay uu kaga ixtiraaziye wuxuu yidhi lihaadihi daaba daabadaasi dameerkaasi ama sacaasi ama neefkaa geela calaya kada boqol kun buu igu leeyahay falaqwan hadalkaasi wuxuu noqonaya mid laqwiya laannaha laysa dahran lilistixqaaq tee inay mudato boqolkaa ehel uma aha maxaa yeelay dee milkii hadda iyo goor soo socoto tana waxma milkii karto boqol kun haddana ma yeelan karto sanad soo socdana ma yeelan karto fi lxaali walaa fi lmayaal waxba iga iibiseen ma dhici karto laqwiga markaa alkaadisa noqonaya haddaba hadduu yidhaahdo fain qaala hadduu yidhaahdo masalan wuxuu ihi calaya waxa guudkayga ahaaday bisababihaa daabadan sababteeda oo limaalikihaa nin kalihi uu igu leeyahay calaya waxa guudkayga ahaaday usoo qadar calaya waxa guudkayga ahaaday bisababihaa oo daabadan sababteedana igu fuulay oo limaalikihaa nin kalihina uu leeyahay nin kalihine daabada nin kalihina uu igu leeyahy waxa guudkayga ahaadoo ninka daabadan lihi uu igu leeyaho ayada sababteeda uu igu yeeshay kadaa waxaa wajaba wuu waajibayaa kaas masalan wuxuu uhi boqol kun ayaa laigu leeyahayoo ninkaa hebel baa boqol kun wuxuu igu leeyaho boqolkaana wuxuu geshaday sababta daabadiisa sababta dameerkiisa oo waa sidee tee masalan ama waxyeelaan u geysa ama dee waan kiraystay ama waan dhacay yani sababta daabadaasunbuu ninkaasi boqol kun igu yeeshay markaa iqraar weeyaan iyaduo dee ninkii maaliga ahaaye shaygan lahaba wax loo qirayaaye daabada waxba looma qirayo walow qaala hadduu idhaahdo lixamli hindin gabadhaan hindo la yidhaahdo uurkeedu kadaa intaas ayuu u sugnaatay biirsin dhaxal bay ugu sugnaatay oo wasiyati lazimahu waa ku laazimaya wain asnadow hadduu u tiriyo ilaa jihatin jiha ayuu tiri laa tumkinu fii xaqihi aan uurkaa u suurtogelaynin falaqun kaasi waa iska laqwi wain adlaqa hadduuse idlaaqa saxa fi ladari adar haddaan qaban waa iska ansaxaya waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo lixamli hindin gabadhaa hindo la yidhaahdo waa uur waxay leedahay dhowr bilooda marka uurkeedaasi wuxuu igu leeyahay kada boqol kun buu uurkeedaasi waxa ay caloosha ku sidaa boqol kun buu igu leeyahay oo sidee buu u yeeshay dee waaba kano calooshu ku jiraa biirfin aabbihiisii dhintay berigii dhaweyto ayuu ka dhaxlayaayo aabbihii ba igu lahaa oo wasiyati ama ninkii hebel la yidhaahdo ayuunbaa gabadhaa ilmaheeda u dardaarma oo yidhi uurkay gabadhaasi sidaa waxoogaygii aan kugu lahaa ayaan u dardaarmay markaa saasoo igu yeeshay lazimahu waa ku waajibaya markaasoo dee wuxuu u tiiriyey jiha mumkina oo suurtogelaysa hadduuse u tiiriyo waxaanu yidhi uurkaa leh hadduu tiiriyo jiho aan xagga uurka ka suurtogelaynin xagga uurka jiho aan ka suurtogelaynin ayuu wuxuu hi waxbuu igu siiyey masalan wuxuu yihi uurkaa lixda bilood ku jira ayaa boqol kun imaahiyey ama shaygan iga iibiyey buui dee wax suurtagala maaha baa laley falaqun hadalkaas waa hadal iska laaqiyaho dee xijkaaba markaa beeninaya waynad laqa hadduu idlaaqa laakiin oon waxba ku tirinayna uurkaasi wuxuu igu leeyahay waxoogayga saxa fil adari adar haddaan qabano wuu iska ansaxaya waidaa kadaba muqaru lahu kii wax loo qirayay markuu beeniyo almuqira kii qirayay turikalmaalu fii yadihi baa lagaga tegaya fila saxi haddaan qabano fain rajaca almuqiru hadduu noqdo fii xaali takdiibihi xaaladii markaas uu beeniyey wa qaala u idhaahdo qalidtu waan gafay qabila qawluhu waa la aqbalaya fila saxi asax haddaan qabano waxa uu sheekhu leeyahay laba nin baa meesha mid muqiro wax qiraya mid muqaru lahu waabayn ku hayn ninkii muqirka ahaa ayaa wuxuu yidhi ninkaa hebel la yidhaahdaa wuxuu igu leeyahy boqol kun muqarulahun baa yidhi been baad sheegaysaa shilin kuguma lihi waidaa kadaba almuqaru lahu almuqira kii muqarulahu wax loo qirayay baa wuxuu beeniyey kii wuxuu qirayey turikal maalu maalkaa waxaa lagaga tegiy laysu qirayo fii yadi gacantiisa ama dayn ha ahaado ama cayn ha ahaado waxa la war boqolkii dee waa kanoo ninkii aad u qiraysay diidiye xoolii adoon baa gacanta ku haynaya boqolka adoon baa gacanta ku haynaya maxaa yeeley waxay leeyiin gacantiisana dee milki daahira ayayna tusinaysaa milki ayay daahir ahaanna tusinaysaa iqraarkan daariga na dee beenintana ka hortimi oo kan iqraar isagoo shaygii gacanta kusii hayay gacan ku hayntaasina ay milkiina tusinaysay ayaa waxaa soo dhex galay iqraar iqraarkiina dee waxa markaa ka hor yimi beenintan waa dhacay markaas waxa uu sheekhu markaa fila saxi buu ina yidhi qowl taaniya ayaa ku jira oo leh yanzichu lxaakimu wayaxfaduhu ilaa duhuuri maaliki war maya hadduu ninkan yidhi anigu lacagtan melihi oo ninkaasaa leh ninkiina uu beeniyey uu yihi anigu allahay kaala shaqo kuma lihi ninkii un yaan la odhanin iska hayso shaygii ha laga qaado ha la yidhahdo keen oo xaakimkao hayo waxba laga yaabaa inuu ninkan isum dee ka qaldamay mid kale inuu lacagta ku lahaa sidaasuu leeyahy xaakimu ha ka qaado fain rajaca almuqiru fii xaali takdiibihi ninkii muqirka ahaa ayaa haddaba ka noqday fii xaali takdiibihi takdiibi lmuqari lahu ninkii loo qiraya xaaladii uu beeniyey ayuu isagii lafdiisii ka noqdo wuxuu hi ha war maba aha kii ninkii maba aha xaakimo waan qaldamay waqad caqalitu iqraarka waan ku qaldamay qabila qawluhu fil asaxi asax haddaan qabano qowlkiisa waa la aqbalayaayo dee waxaynu ku soconaynaa qowlkii ahaa in maalka gacantiisa lagu daynayo taaniga qowlka wuxuu kasoo horjeedaana kii horunbuu ku dhisan yahayo wuxuu leeyahay lama aqbalayo xaakimka ayaa ka qaadaya inta maaligiisa soo baxayo mar haddii gacantiisa laga wareejiyo waan qaldamayo hadal kale laga dhegaysan maayo fi siiqa fii siiqati aliqraar iqraarka siiqadiisii iyo qaabkii loo qiranayey ayuu halkan inoogaga hadlayaa oo ah rugnigii saddexaad muqir iyo muqarun lahu waynu soo marnay markaas siiqadii ayaa inoogu saddexaa qowluhu odhaahdiisa shaksigu uu yidhaahdo lizaydi ninka zayd la yidhaha kadaa waxaasaa u sugnaaday siiqatu iqraarin weeye waa siiqo wax loo qirto wa qowluhu odhaahdiisii uu yidhi calaya guudkayga waxa aday wa fii dimmatii aniga dummadayda waxa ahaaday shaygaasa haday buuhi lidayni daynta ayay u sugnaadeen wa macii qowlka aduu idhaha macii iyo wa cindii waxa macaygaa ama aniga agtaydaa buu yihi shayga lilcayni caynta ayaa loo isticmaalay iyo waxaa muuqda waxau sheekhu yidhi hadduu qofkii yidhaahdo lizaydin kadaa zayd ninka la yidhaahdo waxaasaa u sugnaaday waa siiqatu iqraar siiqo iyo dhawaq iyo qaab wax loo qirto weeye maxaa laamtu milki ayay ku tusinaysaa oo dee waa marka uu shaygina yahay shayga muqarabihi shay mucayana uu yahay lizaydin kadaa zayd kaas ayaa u sugnaaday oo kadaa markeeda hore kaafu tashbiih iyo ismishaaray hayda waxaana inta badan la ysaga isticmaala murakab ahaan baa la ysaga isticmaala waxaasaa u sugnaadeen wey kadaa kaas oo kale yani hadda ma noqonayso asal ahaan inkasta isa wahay marka hadalka uu yidhaahdo ninka zayd la yidhaahdo waxaasaa u sugnaaday siiqatu iqraar weeye waana marka u shayga la qiranaya u shay mucayana yahay sida malo oo kale marka waxa waajiba inuu dhime hadduu gacanta ku jiro haddii kale oo aanu masalan mucayan ahayna waa inuu dee calaya iyo cindii iyo waa inuu alfaada miduun isticmaalaa qowlka iyo hadalka u idhaahda calaya hadduu yidhah waxa guudkayga ahaaday wa fii dimmatii aniga dumadayda waxa ahaatay ereyada noocaasana lidayni daynta ayaa loo isticmaalaa dimada qofka saaran maxaa yeelay curfi ahaan dee taas ayuunbaa loo yaqaanaayo loo garanayaa hadduu yidhaahdo macii iyo cindii waxa aniga la jirkayga ahaaday iyo waxa aniga agtayda ahaaday kadaa buu yidhi lilcayni shayga cayntaa ayaa kuwaana iqraarkooda loo isticmaalaa oo cayn bay noqdaan maxaa yeelay dee waa laba daraf labadooduba markaa haddii la idlaaqo waxaa lagu xambaarayaa dee cayn gacantiisa ku jirta ayuunbaa lagu xambaaraya walow qaala hadduu yidhaahdo lii calayka alfun warniyo waxaan kugu leeyahay kun fa qaala markaasuu yihi zin miisaamo buu yidhi ow ama wuxuu ihi khud qaado ow ama wuxuu ihi zinhu miisaamo ow ama wuxuu ihi khudhu qaado ow ama akhtim calayhi yacni shaanbadayso ama xidho ow ama ijcalhu fii kiisig kiishaago gasho buu yidhi falaysa biiqraarin intaasoo dhami iqraar ma noqonayso waxau sheekhu leeyahay qof baa wuxuu qof kale ku yidhi lii calayka alfu warniyahow kun shilin baan kugu leeyahay ama boqol baan kugu leeyahay kiibaa dabeedna wuxuu ku yidhi zin haa sow kuniguma lihid miisaan waa kane ow khud ama qaada buu yidhi oo damiir muu raacinin ama zinhu buu hi kunka aad sheegaysa miisaan ka saar ama wuxuu hi khudhu qaado ama akhtim calayhi buu yidhi macnaha shaambadayso ama yani xidho oo yani meeshaadaa gasho ku xidho ama wuxu hi ijcalhu fii kiisig dee kiishkaaga ku rido haddaba ayuu yihi mar haddaad iguba leedood sheegayso kiishkaaga ku rido falaysa biiqraarin waxa aan sheegnay oo dhami iqraar ma aha maxaa yeelay dee wax iltizaamah iyo qof islaazimin qofkan shaygan islaazimiyo isku waajibiyo kuma tusinayso ee waxaaba loo isticmaalaa waxyaalahan dheeldheel oo kale ayaaba loo isticmaalaa dee qaada hadda waxaasaan kugu leehay qaada dee yani iyadoo lagu jeestjeestay qofka yani sidaa waa loo isticmaalaa had iyo gooraalana baabka la yidhaha baab liqraar wuxuu ku dhisan yahay ama maqadkiisu yahay waa cala alyaqiin waa wixii yaqiinee lahubo un dani iyo male iyo wax malaawaala laguma dhiso marka waxaa la leeyahay saw ma dhici karta inuu dheeldheel iyo waxa uga jeedo dee yaqiin looma hayo islaasimine markaa aynu ka dayno weeye walow qaala hadduu yidhaahdo bala haa buu yidhi ow ama nacam buu yidhi ow ama sadaqta run baad sheegtay ow ama abra'tanii minhu waad iga beri yeeshay ow ama qadaytuhu waan guday ow ama ana anigu muqirun bihi mid qirsan ayaan ahay huwa iqraarun kaas iqraar buu noqonayaa wuxuu sheekhu leeyahay ninkii yidhi lii calayka alfun kun baan kugu leeyahay buu yidhi kii kale wuxuu ihi balaa ha waad igu leedahay ama wuxuu ihi nacam haa buu yidhi ama wuxuu ihi sadaqta run baad sheegtay inaad kun igu leedahay run baad ku sheegtay ajal jayri ay yani ereyadaasina waa la macno xagga carabi ahaan marka laga hadlayo ama wuxuu yidhi abra'tanii minhu kun baan kugu leeyahay sud waata adigee saamaxday ama wuxuu ihi qadaytuhu waataan ku siiyey kunkii aad sheegayseen kuu guday ama wuxuu ihi ana muqirun bihi anigu waan qirsanahay buu yidhi fa huwa iqraarun intaasoo dhami iqraar iyo qirid bay noqon shaya wuxuu qiray saddexda ugu horeeya ee balaa iyo nacam iyo sadaqta ayagu dee waa alfaad ku tusinaysa rumayn oo ayada ku cad markanuu leeya waad iga beri yeeshay iyo waan guday dee waxa weeyaan horta wuxuu qiray in waxaan lagu lahaa wuu qiray shaygan in lagu lahaa waxaan u sheegtay inuu dee wixii ka ridayey uu la yimi asalkuna waxa weye inaanu la imanin waad igu lahaydoo waan iska waan waad iga dayd waad igu lahaydoo waan iska bixi aduu soo maa sugin in lagugu lahaa waa sax waxaa la leeyahy inaanad bixinina haddaba asalku inaanad bixinin wey meeshiina dood baa ka taagan ka waa iqraar wey kenu wey ana muqirun bihina de waa hadal kuba cad markuu yidhaha anigu waan qirsanahay waa hadal ku cad weeye walow qaala hadduu yidhahdo ana anigu muqirun baanahay ow ama wuxu uhi ana anigu uqiru bihi waan qirayaa falaysa biiqraarin kaasi iqraar ma aha wuxuu leeyahay sheekhu ninkii yidhi lii calayka alfun kun baan kugu leeyahay baa wuxuu ugu jawaabay ana muqirun anigu waan qirsanahay bihi mu odhanin waxaa bihi muu raacina wuxu uhi ana muqirun anigu waan qirsanahay falaysa biiqraarin hortudha iqraar ma aha maxaa yeelay markuu uhi waan qirsanahay dee waxay isweydiin maxaad qirsan tahay inaad been sheegaysaan qirsanahay inuu ula jeedo waa wax dhici kara inuu ula jeedo ilaahay waxdaaniyadiisii kelimadiisaan qirsanahay waa dhici kartaa marka ana muqirun waan qirsanahay keliya yani qof lagu qaamayn maayo iqraar noqon mayso markuu idhahda ana uqiru bihi anigu waan qirayaa bihi shaygaa waa ficil mudaaric xaal iyo mustaqbal labadaba wuu noqdaa markaa waxaa ixtimaalo suurtagala yani waan qiri doonaa marka soo socda ayaan kuu qiri doonaayo kii mustaqbalka ahaa inay wacdi mustaqbala tahay baa dhici karta markaa dee kan hadda xaalka lagu xambaarmayo haddaan qirsanahay iyo hadhow baan kuu qiri doonaa labadaba uu ka dhaxeeya lawa mudaarice marka waxaanan nidhi baabuliqraar waxaa loo qaatano shayga yaqiinta ah kaa dambe un baa loodhaya kan ixtimaalku galay wayn iskaga tegeynaa walow qaala hadduu yidhaahdo alaysa lii calayka kadaa waxaa waar kuguma lihi miyaa faqaala wuxu uhi balaa ereygaasuu isticmaalay ow ama nacam ayuu isticmaalay fa iqraaru waa iqraar wa fii nacam nacamna wejhun baa ku sugan wuxuu idhi sheekhu haddii uu yidhaahdo alaysa lii calayka kadaa war waxaa miyaanan kugu lahayn kada waxaa miyaanan boqol kun miyaanan kugu lahayn dabeedna wuxu uhi balaa maya waad igu leedahay ama nacam buu ihi haa wuxuu leeyahay fa iqraarun waa iqraar labadaa erey midku doonaba ha isticmaalo waa iqraaro waxa weeye curfi ahaan dee waa waxa laga fahmayo markuu ninku hadalka noocaasa soo dhigu laha alaysa lii alayka kadaa ee isna uu labadaa balaa ama nacam ku jawaaba waa sida laga fahmayo qowl baa ka daba yimi ole war nacam iyada weji baa ku sugan in aanay iqraar ahayn oo waxay leeyihiin carabi ahaan ayay kala duwan yihiin nacam iyo bala oo nacam ayada waxaa loo dejiyey tasdiiq iyo rumayn markaa nafyigan inuu ugu rumaynaya ka dhigantay alaysa lii iguma kaasug alaysa lii calayka kugumadihim miyaa kadaa intaa nacam haa igumadihid bay markaa noqonaysaa alaysa lii calayka kadaa waxaa kugumadihim miyaa nacam haayo igumadihid laakiin balaadu ayadu nafyiga ayay radidaa markaa nafyu nafyina waa isbaat alaysa lii calayka war waxaa kuguma lihi miya balaa maya e waad igu leedahay af soomaali hadda marka la macnaynayo waxaa la idhaha balaa maya waad igu leedahay markaa sidaasay labadii u kala duwan yihiinoo kaasaa isagu halkaa soo saaray marka wuxuu leeyahay kii horena waxaa yidhi ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi alastu birabbikum marka ilaahay liya alastu birabbikum anigu rabbigiin ma ihi miya qaaluu balaa baa qur-aanka ku taala hadday nacam odhan lahayn way gaaloobi lahaayeen oo alastu birabbikum rabbigiin ma ihi miyaa nacam haayo ma tihid baa kasoo baxaysamay ayuu marka waxay dhahay saas waasay luqadu ay keenayso luqada carabeed saas ayay u dejisan tahay ka hore wuxuu leeyahay war maya e iqraarka waxa loo eegaa un curfiga iyo waxay dadku u fahmayaan une dadku curfi ahaan iyo caad ahaan nacam iyo balaa iyo waa isugu miduno sidaasay iskaga fahmayaan sida aan iskaga dayni hazali sheekha la yidhahdo maxamed bin maxamed xujat alislaam alghazali ayaa isagu wuxu ui war maya waynu kala saaraynaayo ninku hadduu yahay nin naxwi ah oo qolada naxwada iyo taqaanee dee balaa iyo nacam u kala wada hadduu yahayna dee aynu u kala saarno hadduu yahay dadkaa iska caadiga ee balaa iyo nacamu dee haa u bartay uu yahayna dee aynu iskaga wadna buu leeyahay oo isna saas ayuu kala saaray walow qaala hadduu yidhaahdo aqdi gud al alfa kunkii aladi li calayka war kunkii aan kugu lahaa iska bixi buu yidhi faqaala markaasuu yihi nacam waaye aw ama wuxu hi aqdii qadan berri baan bixinaya aw amhilnii yowman waar maalinii kaadi buuhi aw ama xataa aqcuda waarbalikaadi intaan ka fadhiisanayo maxaa ku kariyey aw aftaxalkiisa ama warbahoota kiishada ama jawaanka aanfurta ii kaadi buuhi aw ama ajira intaan ka helayo miftaaxii ama dalkii waxayey ii kaadi fa iqraari weeye fil asaxi haddaan qabano intaasoo dhami waxau leeyahy sheekhu hadduu yidhaahdo aqdil alfa aladii calayka warnigow boqolkii aan kugu lahaa daysi boqolkii kunkii aan kugu lahaa ama boqolkii aan kugu lahaa isi ayuu oo gudo iska bixi dabeedna kii kale wuxuu uhi nacam waaye ama wuxuu uhi aqdii qadan warniyow hadda waxba ma haye barraan bixinayo ama wuxu uhi amhilnii yowman warniyow balmaalinii kaadi ama wuxu uhi xataa qucuda warbahoda aan fadhiiste kabiiba iskama bixine bal hadda ii kaadi ama wuxu uhi oo aftax alkiis war bal ii kaadi intaan bal hadda furayo dee jawaankan iyo bacdan aan wax ku sitay iyo shandadayba haddaan fure ii kaadi intaasoo erey ow ajida ama aan ka helay miftaaxii ama bal qofkii waxayey fa iqraarun fil asaxi asax haddaan qabanna iqraar bay noqonaysaa qofkaasi waa qof kunkaa qirtay ayuu noqonaya maxaa yeele alfaadan aan tilmaanay curfi ahaan waxaasaa laga fahmaya taanigu wuxuu leeyahay maya ma noqonayso iqraar iltizaam iyo wuxuu qofku isa saarayaanay ku caddayn mar haddaanay ku caddayn iqraar ma noqonayso faslun fi ma yushtaradu fi lmuqaribihi wuxuu fasalkan u guntay waxa loo shardiyo muqaribihiga oo rugnigai afraada shayga muqaribihiga ee la qiranayo bal waxa loo shardiyo wuxu hi yushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmuqaribihi shayga la qiranayo an laa yakuuna milkan lilmuqiri ninka wax qiranaya waa inaan milki u ahayn falow qaala hadduu yidhaahdo daarii daartayda aw toobiya ama maradayda aw dayne ama dayntayda aladii dayntay calaa zaydin aan ku lahaa licamrin bay u sugnaatay fa huwa laqbun kaasi waa hadal iska laaqaya weeye waxau sheekhu leeyahay shayga la qiranayo waxaa la shardiyaa inaanu milki u ahayn ninkan qiranaya xilliguu qiranayo waa inaanu milki ahayn milki u ahayn maxaa yeelay iqraar ma aha milki la suulinayo iqraarku ma aha shay aad milkiya ku suulinayso waxa weeye ka waran aada shayan ka warramaysa cid kale oo qofka aad uqiraysaa inuu milki u yahay de waxaa laga maarmaana markaa shayga aad ka warramaysaa inuu warkaaga ka horeeyo iqraarku milki iyo waxaad leedahay laguma suuliyo ee waa ka waran shay cid kale leedahay aad ka warramayso shay cid kale kugu leedahay oo mamluuq u ah ninkaa muqarilowga loo qirayo weeye ixtiraaskii buu inoo sheegay wuxu hi hadduu yidhaahdo daari aniga daartaydu aw soobi ama aniga wuxuu daari aniga daartaydu licamri ninka camar layidhaha baa daartayda leh ama wuxu hi soobi maradaydan macawistaydan aan gashanahay licamrin macawistaydan ama wuxuu hi dayni aladii calaa camrin calaa zaydi daynta aan zayd ku leehay anugu licamrin bay usugnaatay fa huwa laqwin hadalkaasi waa hadal laqwin waxba ka jirin maxaa yeelay isu tiirintan uu isu tiirinayo ayaa waxay keenaysaa waxaan isagu inuu leeyahay waxay infinaysaa markaa iqraarka cid kale u qirayo oo mise markuu dhaha daartayda waxale hebel daartaydiina uu leeyahay daartaan anigu leeyahay waxale hebel bay ka dhigantay markaa wax yani soconaya maahay waa hadal iska laqwiyaho iska dhurayo un hadduu yidhaahda daartaa hebel baa leh oo uu idaafadaa ka daayo way iska caadi walow qaala hadduu yidhaahdo haadaakada lifulani ninka hebel la yidhaah ayaa ayaa lahaa lifulani ninka hebel la yidhaha baa le wa kaana milkii milkigaygaanu ahaa ilaa an aqrartu bihi ilaa intaan ka qirtay fa awalu kalaamihi iqraarun weeye wa akhiruhuna laqwun weeye waxau leeyahay sheekhu nin baa wuxuu yidhi war shaygan soo ma aragtid lifulani borto qabso ninka hebel la yidhaha baa le wa kaana milkii ilaa an aqrartu bihi intaa imika aan ka qirtay wixii ka horreeyaan anigaa lahaa buuri intaa imakaan ka qirtay wa kaana milkii ilaa an aqrartu bihi ilaa intaan ka qiranayo anigaa lahaa buuri haddana hebel baanan ugu horreysiyey markaa sheekhu wuxuu leeyahay fa awalu kalaami hadalkiisa intiisa hore oo haadaa lifulanin ihi iqraarun waa iqraar wa aakhiruhuna laqun intan kale wa kaana milkii ilaa an aqrartu bihina badda ku dar weeye waxba kama jiraan hadalkaas marka aakhirkiisana waa la turay awalkiisana waa la qaadanaya maxaa yeelay laba jumlo oo mustaqil kalaa weeyaan kata hore imaa socodayso ka dambe meel waa waayaya dabeed waliyakun ha ahaado almuqaru bihi shayga la qirayaa fii yadi lmuqiri ha ahaado liyusallama si loogu dhiibo ama liyusallima si ugu dhiibo biliqraari iqraarka sababtiisa lilmuqari low ka loo qirayo si ugu dhiibo waxau sheekhu leeyahay waxa laga maarmaan ah inuu shayga muqarubihigaah fii yadi lmuqiri ninkan muqirka ah inuu gacantiisa ku jiro shaygan uu qirayaa ee uu leeyahay hebel baale waa inuu isagu gacanta ku haya xisan oo sharcan waa in la arkaya u leeyahay saacadaan gacanta ku hayaa ama sharci ahaan dee wax isaga uun hoos jooga waa inuu gacantiisa yahay maxaa la doonayaa liyusallima biliqraari lilmuqari lahu si qirashada uu qirtay daraaddii loogu dhiibo ciduu u qirayey la yidhaahdo ho haddii aanu gacantiisa ku jirin hadalkiisaasi laba midun buu noqonayaa imaa dacwa ayuu noqonayaa can ilgayri bigayri idnihi nin aan kuu diranin oo aada u dacwinayso ayuu noqonaya nin aan kuu diran oo aad u dacwinayso dee shay qof kale hayaad leedahay gaadhiga ninkaasi hayo ninka hebel la yidhaha baa leh waa dacwadaan cidi kuu diranin ama waxay noqonaysaa shahaado iyo markhaati bikayri lafdiha aan lafdigii markhaatigu ulahaa aanad ku dhawaaqin oonad marinin marka waa inuu muqariloo muqirka gacanta ugu jiraa si muqarilowga ugu dhiibo falow aqara daba hadduu qiro walam yakun fii yadihi gacantiisana shaygaasi aanu ku jirin uma intaa dabee saara uu gacantiisa soo galo saara fii yadi gacantiisa macnaa soo aduu soo galo cumila bimuqtada aliqraari iqraarku siduu keenayo ayaa lagu dhaqmaya waxau leeyahay sheekhu nin baa shay qirtay wuxuu yihi gaadhi xaajiyadoo caynkaa iyo caynkaasa ayaa ninka hebel la yidhaahdaa igu leeyahay xaajiyadna mabaleba waa la eego midhba mid weligiiba gaadhi ma yeelanin walam yakun fii yadi gacantiisaba kuma jiro waa iska joogo waa iska shaqshaqeeyo uma saara fiiha dabeetana gaadhigii baa soo galay haddun baa lagu dugnay cumila bimuqtada aliqraar waxaa lagu dhaqmi uun iqraarkii siduu keenay unbaa lagu camal falaya soo maaduna berigi gaadhay xaajiyadaan inagu leey keen waa kana unbaa la odhan maxaa yeele shardigii dee camalfalka unbaa la eegayaayo waa loo dhiibaya dabeed gaadhiga inta laga maroojiya unbaa ninkii ulahaa gaadhi caynkaasi buu igu leeyin baa gacanta loo gelin falow aqara hadduu qirto bixuriyati cabdin addoon xornimadii ayuu qiray fii yadi gayrihi cid kale gacantiisa ku jira uma intaa dabeedna ishtaraahu wuu soo iibsaday xukima bixuriyatihi ayaa la xukumay uma intaa dabadeed waa adeegaya in kaana hadduu yahay qaala mid yidhi huwa isagu xorul asli asal ahaan buu xor u yahay fashiraahu iftidaa'un waa furasho wain qaala hadduu yidhaha actaqahu wuu xoreeyeena faiftidaa'un waa furasho min jihatihi wa baycun waa iib min jihati lbaayic ninka baayica xaggiisana cala lmadhabi haddaan qabanno oo fa yahbutu fiihi waxaa sugnaanaya alkhiyaaraan labadii khiyaar ayaa lilbaayic u sugnaanaya faqad oo keliya waxa uu leeyahay sheekhu nin baa